فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa habeenimo khamiis ay soo galayso taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay labiy labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiriyada hadduu alla qadaro caawa qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax duleedka muqdisho lagula eegtay ciidamada uu imaaraadku biilo ee dowladda federaalka ka tirsan faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbi doonnaa maalmo kadib waayitaankii madaxweynaha dowladda federaalka xasan shiikh oo la arkay isagoo ku dalxiisaya xeebaha turkiga xog ku saabsan ayaad maqli doontaan barnaamijka sidoo kale caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo garaacay daarihii wasaaradda gaashaandhigga ee dimashiq suuriya maxaan kala socnaa siraaca ka soo cusboonaaday dalka suuriya qaybtan ay ka yihiin maamulka yuhuudda falanqayn qodobkaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonnaa xiisadaha dagaal ee ka taagan gobolka sanaag oo cirka isku sii shareeray yaa isku haya gobolka oo dagaalamaya dowladda federaalka iyo maamulka puntland maxay isku hayaan muxuu yahay maamulka cusub ee la doonayay in halkaasi laga hirgeliyo waraysigii aynu la yeelanay aqoon-yahan soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbi doonnaa muxuu yahay ciwaanka xalqada barnaamijka islaamka iyo bulshada ee ka baxa warbaahinta islaamiga alfurqaan khamiista sharxaad ayaan idinkaga soo gudbi doonnaa taxanaa halyeeyadii badar iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka caawa ka marnayn waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya caawa barnaamijka waxaa duleedka magaalada muqdisho qarax lagula egtay ciidanka uu imaaraadka biilo ee ka tirsan dowladda federaalka ee loogu yaro booliis militaro waxaana la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen laba askar oo ka mid a ciidankaasi uu imaaraad ku biilo dhanka iyo shabeellaha dhexena qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka buurana ayaa waxaa lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye ee burundi waxaana qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maalmo badan oo la weysana kadib waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo muuqday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalka oo maalmahan ku maqnaa safar dheer oo aan wax faahfaahina laga bixinin islamarkaana ay dad badan isweydiinayeen halka uu jaani cirib dhigay ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo muuqday isaga oo ku dalxiisaya qaybo ka mid ah xeebaha dalka turkiga sawiro si weyn loogu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xasan sheekh maxmuud oo ku dhex jira qaar ka mid a carruurtiisa islamarkaana qaadanaya fasax iyo nasiino waxay wararku tilmaamayaan inuu xasan sheekh ku sugan yahay magaalo xeebeedka tarbazon ee waqooyi bari dalka turkiga halkaasi uu nasiino ku qaadanayo isaga iyo qoyskiisa xasan sheekh maxamuud ayaa la waayey markii ay ku aadaneed bishan juulaay lixdeedii iyadoona tan iyo xilligaasi aad loo baafinayey sawirka uu xasan sheekh baraha bulshada soo dhigay isagoo dalxiisaya ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dowladda uu isagoo hogaamiye lagu jebiyey dagaalo badan oo ka dhacay bartamaha soomaaliya gaar ahaan hiiraan siyaasiyiin badan oo falanqeynaya sawirka xasan sheekh maxmuud ayaa arrinkan ku tilmaamay mid jeesjees ah maadaama saraakiil badan oo ka tirsan dowladdiisa lagu xasuuqay dagaalo ka dhacay bariga hiiraan deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasina lagala wareegay siyaasiyiinta qaar ayaa sidoo kale sawirkan ku lifaaqaya dagaalka ka socda gobolka sanaag halkaasi oo lagu eedeynayo in dowladda federaalka iyo puntland ay horinayaan dagaalada ka jira gobolkaas
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wadahagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa maamulka gumaysaha yahuudda ayaa maanta waxa ay duqeymo ka geysteen daaraha wasaaradda gaashaandhigga ee dimashiq ay ku leedahay xukuumadda suuriya haddaba maxaan kala socnaa siraaca ka soo cusboonaaday dalka suuriya qaybtan ay ka yihiin maamulka yahuudda maxay tahay sababta ay dagaalkan yahuudda ugu soo biirtay yayse difaacaysaa falanqayn qodobkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi maalmihii lasoo dhaafay koonfurta suuriya waxaa ka soconayay dagaallo culus oo dhex maraya ciidanka militariga iyo ammaanka wadanka suuriya oo iskaashanaya iyo sidoo kale ee maleeshiya taabacsan ee kooxda dursiyada lagu magacaabo ee degta koonfurta wadanka suuriya gaar ahaan gobolka asweyda dagaaladan ayaa yimid kadib markii dowladda suuriya ay isku dayday inay gaarto oo ay awooddeeda ku faafiso gobolka asweyda ee dhaca koonfurta waddanka suuriya oo sidaan la soconno weli qaybo ka mid a waddanka suuriya kacdan wadayaashii ee dalka suuriya awooddeeda la wareegay ma aanay gaarin waxaa ka mid ahaa ee gobolkan asweyda ee dhaca koonfurta suuriya iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolada dhaca waqooyi bari waddanka suuriya oo ay gacanta ku hayso ee suuriyada dimuqraadiga lagu magacaabo ee kurdiyiinta ah marka ee gobolkan asweyda isaguna ee waxaa ku sugnaa ee koox lagu magacaabo dursiyada oo ah koox madhab ahaan ee raacsan ismaaciiliyada waxayna in badan diidanayeen in dowladda suuriya ay gobolkaasi soo gaarto oo ay la wareegto iyagoona ku goodinayey in qori caaradii isaga difaaci doonaan haddii xukuumadda dimashik ay isku daydo inay halkaasi soo gaarto marka ciidanka suuriya ayaa dhowaan weerar ku qaaday ee deegaanada asweyda gaar ahaan magaalada asweyda ee xarunta gobolkaasi halkaasoo la sheegay in ay ka qarxeen dagaallo u dhexeeya kooxda dursiyada iyo qabaa'il ee halkaasi dega marka ciidanka suuriya saraakiil u hadlay waxay tilmaameen in ay doonayaan inay soo afjaraan ee dagaalka halkaasi ka socda hase ahaatee dagaal culus ayaa halkaasi ka qarxay maalmihii lasoo dhaafay iyadoona ee kooxda dursiyada ay sheegtay inaanay marnabo ogolaan doonin in ciidanka ka yimid dimashik ay soo galaan oo ay la wareegaan ee gobolka isweyda dagaallo culus oo aan waxba la isku reeban ayaa dhacayay ugu dambeyntiina waxay guushu raacday ee dowladda suuriya oo ciidanka militariga iyo kuwa ammaanka ayaa maalintii shalay magaalada isweyda ee xarunta gobolkaasi ee si buuxda ula wareegay iyadoona ee deegaanada qaar ee gobolka ka tirsan ay weli ku sugan yihiin kooxda dursiyada iyagoo hubaysan islamarkaana tilmaamaya in dagaalku uu sii socon doono arrinta marka xusida mudan waxay tahay oo siraaca ka socda gobolka asweydaa ka dhigaysa mid indhaha warbaahinta soo jiidanaya in maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka filistiin iyo qaybo ka mid a wadanka suuriyaba uu qeyb ka yahay ee siraaca halkaasi ee ka socda oo horey waxaanula soconnaa in maamulka yuhuudda uu shaaca ka qaaday inaanu ogolaan doonin in ciidanka militariga iyo kuwa ammaanka ee suuriya ay u soo tallaabaan dhanka koonfurta haddii askari ka tirsan ee dowladda suuriya uu halkaasi soo gaarana ay ka dhigan tahay in la beegsanayo oo la duqaynayo oo waxaan la soconnaa markii kacdoon wadayaashu ee dhammaadkii sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ay la wareegeen magaalada dimashik waxaa durbaba bilowday duqaymo culus oo ay geysanayeen ee diyaaradaha kayaanka sahyuuniyadda iyagoona beegsanayay xarumo muhiim ah oo ku yaala ee dimashik iyo meelo lamid a marka yuhuuddu marka gobolka asweyda iyo guud ahaan koonfurta suuriya khad cagaaran ayay u arag iyadoona tilmaamaysa inaanay marnabo ogolaan doonin in halkaasi loo soo dhowaado sidaas darteed waxay dacminaysaa oo ay taageeraysaa kooxda dursiyada oo ay u aragto inay wakiil uga noqon karaan ee ilaalinta amniga yuhuudda ee jihadan ay gobolka asweyda iyo si guud ee koonfurta suuriya kaga beegan oo cabsida yuhuuddu ay dareemayaan waxay tahay in suuriya ay ku noqoto furin kale oo ay kasoo dusaan dad fuliya weeraro lagu beegsado ee kayaanka yuhuudda hadda xaaladda gobolka asweyda ee weli ma degana meelaha qaarna waxaa laga soo sheegaya inay dagaalo dhacayaan oo ciidanka dowladda suuriya isku dayayaan inay muquuniyaan kooxaha dursiyada dagaalka ayaana abcaad kale sii yeeshay markii si toos ay ugu soo bireen yahuudda oo saacadihii lasoo dhaafay duqaymo bartilmaameysaday goobo muhiim ah ayay diyaaradaha yahuuddu ka geysteen wadanka suuriya meelaha ay beegsadeenna waxaa ka mid a xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee suuriya ee magaalada dimashik halkaasoo diyaaradaha yahuuddu ay dhowr gantaal la dhaceen waxaa sidoo kale lasoo warinayaa inkastoo aan boqolkiiba boqol la hubin macluumadan in in diyaaradaha yahuuddu ay duqeeyeen goob aan sidaas uga fogeyn madaxtooyada wadanka suuriya marka goobo muhiim ah oo ka tirsan wadanka suuriya ay diyaaradaha yahuuddu duqeeyeen ila caafimaad oo warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen in ugu yaraan lix ruux ay ku dhinteen duqeymaha yahuuddu ee ku garaaceen magaalada dimashaq ee caasimada wadanka suuriya gaar ahaan xarumaha dowladda sida wasaaradda gaashaandhigga oo kale marka waxaa suuragala in khasaaruhu intan kasii bato mas-uuliyiinta yuhuudda oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in marxalad cusub ay gashay suuriya islamarkaana ay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan xarumaha maamulka suuriya ilaa ciidanka militariga iyo kuwa ammaanka ee dhowaan gaaray gobolka asweyda ay kasoo baxayaan halkaasi oo ay kusoo laabanayaan dimashaq iyo meelaha la midka marka dowladda suuriya dhankeeda way cambaaraysay duqeymaha ay yahuuddu geysteen waxaana bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee suuriya lagu sheegay inay si adag u cambaareynayaan duqeymaha kayaanka yuhuudda uu ka geystay qeybo ka mid a wadanka suuriya lama oga tallaabta xigta ay yahuuddu qaadi doonaan iyo in duqeymuhu ay sii socon doonaan iyo in kale waxaa sidoo kale la ogeyn tallaabada ay qaadi doonto dowladda suuriya iyo haddii ay ku qasbanaan doonto in ciidankeeda ay kala soo baxdo gobolka asweyda ee koonfurta wadanka suuriya ama inay ku adkaysan doonto in ciidankeeda iyo maamulkeeda kala duwan ee halkaasi gaaray ay kusii sugnaan doonaan asweyda marka gobolkan asweyda gaar ahaan magaala madaxda gobolkaasi asweyda waxay boqol kilomitr koonfur kaga beegan tahay magaalada caasimadda ee wadanka dimashaq waa dhul buuraley ah kooxda dursiyada ee taabacsan ismaaciiliyada oo ah aqaliyad aad u tiro yar ayaa halkaasi qeybo ka mid a degta waxaana kooxda dursiyadu ay doonaysaa in awoodeeda militari iyo ciidankeedu ay ahaadaan kuwa ishaysta islamarkaana sidaasi usii jira iyagoona aad u dhaliilsan kacdoonwadayaasha wadanka suuriya ee la wareegay talada wadankaasi gaar ahaan magaalada dimashaq ee caasimada wadanka suuriya marka sida muuqatana dowladda suuriya marar badanna ay sheegtay waxay iyaduna doonaysaa inay guud ahaan wadanka suuriya ay saytarayso islamarkaana ay la wareegto marka falanqeeyaasha arrimaha suuriya ka faallooda waxay tilmaamayaan in malafka asweyda uu ka mid yahay caqabadaha iyo taxadiyaadka waaweyn ee ku horgudban ee xukuumadda uu hogaamiyo axmed sharac ee wadanka suuriya haddii marka ay xasmiso malafka isweyda iyo sidoo kale kurdiyiinta ee ku sugan waqooyi bari wadanka suuriya ee hubaysanna ay ka dhigan tahay in xukuumadda suuriya ay guud ahaan isku ballaarisay wadanka suuriya marka si guud hadda xaaladdu waa sidaas dagaalo ayaa ka soconaya qeybo ka mid a isweyda diyaaradaha dagaalka ee kayaanka yuhuudda ayaana sidoo kale goobo ka mid a magaalada dimashaq oo ay ka mid tahay xarunta wasaaradda gaashaandhigga duqeyn culus ee ka fudhisay tiro dad ah ayaa ku dhintay sidoo kale kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa suuragala in duqeymo kale ay dhacaan yahuuddu handadaad ayay warbaahinta marinayaan waxaa la leeyahay waxaa jira kulan benyamin netanyahu ra-isul wasaaraha dhigicabka ee yahuudda uu la yeelan doono golihiisa wasiirada iyagoo ka wada tashan doona arrinta suuriya iyo tallaabta xigta ee ay qaadi doonaan marka hadba wixii kusoo kordha xaaladan wararka iyo barnaamijyada ayaanu dhegeystayaasheena kula wadaagi doonaa insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxuuraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa gobolka sanaag waxaa weli ka taagan xiisadii dagaal ee u dhexaysay maamulka puntland iyo sidoo kale maleeshiya taabacsan maamul loogu magacdaray maakhir haddaba siraaca gobolkaasi ka socda muxuu salka ku hayaa yaase isku haya halkaasi waxaynu ka wareysanay aqoon-yahan maxamuud dugaas asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya walaal adiga iyo heer alfurqaan iyo dhegeystayaashaba gobolka sanaag inta aan la socdo shalay magaalo dhahar la yiraahdo ayaa waxaa ka dhaxay dagaal magaciisu iyo maaragtay hugel la hubinaya uu dagaal maamulo u dhexeeya yahay laakiin xaqiiqadiisu ah dagaal laba maleeshiya beelad u dhexaysa bilowgiisana ilaa hadda inta la og yahay ay lahayd ama uu lahaa kooxda uu horjoogaha u yahay ninka la yidhaahdo siciid dani ee sheegta madaxweynaha maamulka puntland lagu magacaabo inuu yahay iyo maleeshiya ayaguna sheeganaysa magac kale oo maakhir state ee wax lagu magacaabay ah waa arrin maxaan ku yidhahdaa khilaaf siyaasadeed iyo arrimo maamulo u dhexeeya laga dhigahayo waa dagaal iyo isku dhac maaragtay sida laba dowladood oo kale inuu u dhexeeyo maxaan ku yidhahdaa loo ekaysiinayo laakiin xaqiiqadiisu ay sidaa ka duwan tahay waa maxaan ku yidhahdaa dagaal iyo isku dhac iyo khilaaf iyo isqabqabsi maxaan ku yidhahdaa daba jooga yacni khilaafyadii iyo hardamadii qabiilka ku salaysnaa iyo maamuladan dabadhilifkaahuna ay furinahayeen maaragtay ee gobolkan mandiqadan gobolada sool iyo sanaag maxaan ku yidhahdaa khaasatan caanka ay ku ahaayeen ama lagu yaqaanay ama kusoo noqnoqday ee labaatankii sane maxaan ku yidhahdaa u dambeysay sidaa darteed waa dagaal xaqiiqadiisu maaragtay inuu dagaal qabiilad yahay ay tahay mooriyaan maxaan ku yidhahdaa kulligood yacni qowsaare etoobiya ah iyo shisheeye oo magacyo maamulo iyo magacyo dowladeed ee sheeganayaana ay hurinayaan maxaan ku yidhahdaa iskuna dagaalayaan ajandayaashu dabadhilifnimadana ay isku haystaan waayahay muxuu yahay maamulka cusub ee halkaasi la doonayo in laga hirgeliyo ama maamulada halkaasi ka jira ay doonayaan inay hirgeliyaan dowladda federaalka maxaase faa'iidaha ugu jirta maamulka halkaa laga hirgelinaya waxay yahay sidaad la socoto adugu muddo laba sano ah hadda waxaa jiray dagaallo ka socday meesha la yidhaahdo laasacaanood iyo gobolka sool meelo ka mid ah dagaalladaas dhammaadkoodii iyo markii lagu kala foodqaadayna uu ka dhashay maamul loo bixiyey s s e khaatumo ilaa wixii muddadaas ee ka dambeeyey muddo hadda laba sano aan u malaynayo inay dhan tahayna maaragtay lagu mashquulsanaa oo dadkii dagaalkaa riday oo hogaamiye kooxeedka ay ku mashquulsanaayeen iyo kuwa xamar jooga oo xasan sheikh uu hogaamiyaha ama horjoogaha u yahayba in ay meeshaas ka yegleeraan ama hadda ka aasaasaan oo ka yabyabaan maamul kale oo dabaqoodhi ah oo maamulkii toddobaad ee waxaan federaalka ay ku sheegaan ka tirsan ay rabaan ama ay qorshaynayaan inuu noqdo magaaladan laasacaanood muddo dheer waxaa haystay maamulka dabaqoodhigaha ee somalilan kasii horna waxaa haystay maamulkan dabaqoodhigaha kale ee puntland waxay sidaa darteed ahayd meel lagu loolamayo gobolka sanaag sidoo kale wuxuu ahaa asaguna meelaha lagu loolamayo khaasatan magaalada dagaalkani uu ka dhacaya dhahar meelaha puntlandu ay maaragta ku tugtukuran tahay ayay ku jirtay sidaa darteed waa maamul yacni waa arrin ku salaysan iyo khilaaf ka dhashay rabitaan mooryaantii deegaanka ka soo jeeday ay ku doonayaan inay qayb uga noqdaan oo kula midoobaan sida ay sheeganayaan yacni maamulkan cusub ee dabaqoodhiga ee s t c khaatimu maxaan ku yidhahdaa loo bixiyey ayaga oo markaa dareemhaya oo ka duulahaya oo ka dagaalamaya yacni tirsasho ay tirsanayaan wixii puntland la oran jiray oo ay muddo dheer ay maaragtay mushaarka ka qaadan jireen oo askarta u ahaayeen oo mooryaantooda ay ka mid ahaayeen inay maaragtay ay sida ay sheeganayaan ay xaquuq uga maqan tahay ama jaga ha noqoto iyo xilal ama maxaan ku idhaahdaa mushaar iyo wax lamida iyo inay ayagu maaragtay ay qasnadahooda ay gacanta ku hayaan ama qayb ka mid ah ay maamushaan oo ay maaragtay ayagu ay boobaan ha noqotee sidaa darteed waa maamul la rabo in uu qayb ka noqdo ama uu ku biiro maamulka kale ee hadda cusub shirarkiisii lagu yeelaya ay weli socdaan ee ssc khaatimo danta ugu jirta dowladda federaalka waxaan lagu magacaaba iyo kooxda qowleysatada ay xashan sheeku waa laba maxaan ku yidhahdaa qodob oo maxaan ku yidhahdaa runtii isa saaran ama hal qodob ba isku noqon karta qaybta koodaad sida la wada ogyahay ninkan la yidhaahdo siciid deni waa mooryaan maxaan ku yidhahdaa laf dhuungashay ku noqday mooryaanta xamar habba mid shisheeyuhu ay keenayaan oo madaxweynaha soomaaliya lagu magacaabayo waxyaabaha iyo awoodda uu maaragtay ku dagaalamayo oo looga maarala'yahayna waxaa ka mid ah in uu gacanta ku hayo oo asagu uu soo xilo yacni waxa lagu sheego xildhibaanada ee qabiiladan meesha degan maxaan ku yidhahdaa magacooda lagu soo xulayo ee golaha dawaaqiidda sidaa uga mid noqonaya sidaa darteed maadaama uu tiro xildhibaana oo maxaan ku yidhahdaa ilaaha tiro fiicana uu gacanta ku hayo wuxuu mar walba u muuqdaa ama xaqiiqatan uu yahay mid saamayn toosa ku leh yacni cidda xamar maaragtay shisheeyuhu ay kasoo bixinayaan oo madaxweynaha ka noqonaysa xasan sheekh waxaa u muuqata ninkan meel u dhaafaa hadda inaysan jirinin uu ku guulaystay ku guuldaraystay iskudayo kale oo maaragtay horreeyey dariiqada keliya hadda maaragtay uu meesha ama saamayntiisa u kala dhantaali karaana ay tahay yacni awooddiisii ama sirtii awooddiisa uu ku dabaqtamayey oo xildhibaanadan ahayd inuu ka kala tuuro oo xildhibaanadii asagu uu soo dooran jiray laba maamul ay u kala jabaan oo haafkood ama wax ka yar uu asagu maaragtay uu noqdo inuu uu gacanta ku hayo soo magacaabo oo uu maamusho qodobka labaadna waxay tahay maamulkan uu dhisayo oo s c waxa lagu magacaabo uu dhisayo yacni jacayl gooniya iyo maaragtay arrin gooniya iyo dan gooniyaho uu ku leeyahay iyo soomaalinimo iyo madaxweynenimo kama ahane uu dadkaas u hayo reegaroowe ee wuxuu uga dan leeyahay xildhibaanada dadkaas ama labada qabiil ee maamulkaas maaragtay ilaa hadda sheeganaysa inay ku midoobayso inuu asaga ay hoos yimaadaan oo asaga maaragtay doorashadiisa iyo yacni selectionkiisa ay ay ku soo baxaan labadaa qodob marka ayay u muuqataa faa'iidada ugu dambaysa ee uu raadinayo maamulka xasan sheekh waxaad ka soo hadashay in maamul goboleedyada dalka ay shisheeyaha ka yigaleleen uu ilaa toddoba sii marayo marka qorshahan ma la dhihi karaa waa natiijadii ka dhalatay kala qaybinta ummadda soomaaliyeed maadaama hadda aad arkaysid qayb ka mida natiijadooda inay soo muuqatay oo oo gobollo fog lagu dagaalamayo iyo maamulo cusubna dadka soomaaliyeed dhegahooda ay maqlayaan boqolkiiba boqol arrintaas jawaabta saxda oo ay leedahay waa sidaas sida xaqiiqatan qof walba oo kolley waxgarad uu dareensan yahay maamuladan ilaa hadda toddobada ama sideedda mar haya ee laga soo bilaabo ninety two ama ninety one laga soo bilaabo ilaa hadda maalin walba maamul cusub waddanka laga yegleelayey waxaa laga warqabaa ama la og yahay sida maamul kasta oo ka mid ah iyo aragtida uu ku dhisan yahay maamulkaasi ay wadato isla cunsurkii maxaanku yidhahdaa maamulka iyo aragtida burburinaya tusaale ahaan waxa loogu yeero somalilan oo ugu horreysay maamuladan waxay ku dhisan tahay laba aragtiyood oo runtii xataa aan labadoodu isqaadan karinin midda koowaad oo ah yacni xuduuddii gumaysigu abuuray oo ingiriisku maamulkii ingiriistiga gumaysiga ah qarni ka hor xuduuddii cashwaa'iga ahayd ee uu qalinka maaragtay bensalka uu maaragtay ku calaamadiyey in maaragtay wax somalilan la dhaho ay xuduuddaas maxaanku yidhahdaa ay ku dhisan tahay iyo qodobka labaad oo ah inta xuduuddaas xataa gudaheeda ku jirta iyo reeraha soomaalida ee xuduudda gudaheeda ku jirta inaysan xuquuq siman xataa aysan ku wada lahayn meeshaasoo tusaale ahaan reer gooni uu xuquuq dheeriya maxaanku yidhahdaa uu ku leeyahay waa laba aragti oo runtii maaragtay yacni contradictory ah ama maaragtay tanaaqub iyo isbaraambar maaragtay uu ka dhexeeyo aan isqaadan karinin yacni kuwan puntland waa la mid oo aragtiyo sidaas oo kale maaragtay isku burinahaya oo aan isqaadan karin bay ku dhisan tahay maamul kasta oo waddankan maaragtay laga yegleelaana aragtidaas iyo maxaanku yidhahdaa tanaaqudkaas asaasiga ah ayuu maaragtay uu ku dhisan yahay aakhirkana u burburinahay u burburaya oo uu maxaanku yidhahdaa uu eegsanaya waxyaabaha maaragtay qasbaya inay sii kala furfurmaan waxaa ka mid a waxaani xataa xuduuddii gobollada la yaqaanay ee laysku raacsanaa kuma dhisna tusaale ahaan maamulka puntland xuduuddii bari iyo nugaal iyo mudug oo sideedii ah kuma dhisna yacni qabiil la yaqaano xataa gooniho magac gooniho meel gooniho deganna kuma dhisna yacni mana ahan wax cadaalad ku sarraysan oo cid walbo meeshaa degan xataa ay awoodaan inay xataa u simaan oo maaragtay mooryaantoodu ay calaqa loo wada tuurayo si isku mida ay u helaan xataa ma awoodaan sidaa darteed waa arrin qasab iyo lama huraan ah inay sii kala furfumayaan maamul kastaa laba iyo saddex iyo afar uu sii kala jajabayo qabiil kastaa uu magac cusub iyo calan cusub maxaanku yidhahdaa uu googalka inta kasoo raadsado uu maxaanku yidhahdaa marooyin cadcad kusoo buufsanahayo maalin walbana la arki doono mooryaan magaalooyinkii maxaanku yidhahdaa amniga iska ahaa ee dadka shacabka ahu ay noloshooda nolol maalmadooda la dalaaldacayeen yacni isku lageynayo dadkii shacabka ahaa ama burbur dhaqaale u geysanaya ama khasaare nafeed u geysanaya ama barakicinaya xasan sheikh waxaa isagana lagu eedeynayaa inuu qayb ka yahay dabka hadda ka holcaya ee gobolka sanaag isaga bal arinkiisa maxaad ka leedahay
waa xaqiiqo xasan sheekh inuu barnaamijkan maaragtay ku lug leeyahay inta ilaa hadda isagu uu iclaamiyey oo afka ka sheegtay baa ku filan oo caddayn oo ah u diristii ninkan madiidinka ah ee ra-iisul wasaaraha uu u diray laasacaanood baa u daliil ah yacni siyaasaddiisa guud iyo sida saamaynta ay ku leeyihiin wasiiradiisa iyo xildhibaanada asaga la xulafada ah baa maaragtay u daliilahoo ku tusinaysa rabitaankiisa iyo yoolkiisa siyaasadeed oo maaragtay lagu yaqaano mooryaan kastoo meeshan afar sana madaxweyne ka ahaadaa marka xilku kasii dhammaanayo ama sanadka u dambeeya uu galay inuu raadiyo qaabkii uu kusoo noqon lahaa noocay doontaba ha noqotee xoog iyo xeelad midkay doontaba ha noqotee maaragtay inuu isku dayayo arrintaa ku mashquulsan yahay ayaa maaragtay daliil u ah yacni dhaqaalaha ku baxahaya oo maxaanku yidhahdaa mooryaanta lagu abaabulahayo oo shirarku ay ku qabsoomahayaan oo maxaanku yidhahdaa yacni lagu kala gadanahayo dadka saamaynta kule meeshan ama oday dhaqameed ha ahaato ama siyaasiyiin dabaqoodhiya ha ahaatee inay dowladdiisa asagu bixinayso baa maaragtay daliil u aho muuqata marka waa saamayn aan la dafari karin iyo faragelin cad oo muuqata maxaanku yidhahdaa doorka uu ninkani ku leeyahay ujeeddadiisuna waa way caddahay oo waa ujeeddadii aragti gaabnida ku dhisnayd ee ahayd shan iyo toban xildhibaan oo kasoo bixi doonta meeshan tusaale ahaan inuu asagu yeesho markii gacantaaga reexalana ay soo agaasimeen la gaarana ay shan iyo tobankaasi asaga u gacantaagaan sidaana afar kale afar sano oo kale oo maxaanku yidhahdaa mismanagement ah ama maamul xumo ah asaga sawiradii u dambeeyey ee saxaafadda lasoo gelinahayey soomaalida waxay sheegayaan turkiga meelo ka mida magaalada istanbul inuu maaragtay dalxiis ku jiro oo ku shaaxay ku raaxaysanayo oo vacation yacni gaaladu waxay vacation ka dhigi jirtay yacni fasaxa meelaha xeebaha iyo dalxiiska lagu tago inuu maxaanku yidhaahdaa uu ku jiro hadda sida nimankan u shaqeeyaan markay qabatan arrintaas markii aan tixgelinana arrintaasi arrin maaragtay qariib ah oo lala yaabo oo maanta la qariibsanayo ma ahan yacni shaqadoodu waxa weeye laba weji bay mar kasta lahayd dadka soomaalida dhexdooda inay dabka huriyaan nooc kastuu yahay ama qabiil ha uga huriyaan ama maxaanku yidhahdaa dabaqoodhi siyaasi hogaamiye kooxooda ha adeegsadeen yacni mar kasta qalalaase amniga iyo xasiloonidan dadka noloshooda liddi ku ah inay waddanka iyo soomaalida dhexdooda ka abuuraan shaqada koowaad oo ahayaan bay ahayd tan labaadoo middaa ka khatarta badanoo ay ku mashquulsan yihiin waqtigooda ugu badan ay ku bixiyaanna waxay ahayd go'aamada iyo takhdiidaadka iyo siyaasadaha iyo rabitaanka shisheeyaha iyo duulaanada shisheeye inay hirgeliyaan oo ay socodsiiyaan oo ay maxaanku yidhahdaa dab iyo baasiin kusii daraan ay maaragtay meeshii shalay ay ku ogaadeen maanta ay kasii wadaan sidaa darteed mar walba waa arrin ayaga damiirkooda haddayba damiir leeyihiin mar walba aan saamaynin aan saamayn ku lahayn oo aysan su'aalo iska weydiinayn oo ayna ku dhalinaynin in intay waddankoodii ay dhibaato ka abuuraan oo qalalaaso iyo dagaalla ka kiciyaan inay haddana waddamadad kale ay dhisteen oo ay leeyihiin inay maaragtay dalxiisu aadaan oo lacagaha ay boobayaan ee xaaraanta ay ku soo kharash gareeyaan waayah waayahay aad baad u mahadsan tahay maxamuud ugaas jazaakallahu khayr asalaamu calaykum
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysyada qaybiisa dhexe ayaan markaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaalaad ee taxanaha haliyeyadii beder waxaa soo jeedinaya sheekh cabdulilaah
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شخصيا أما هليجا أما جيسيا أن كهض لأنه بدرجة مانتا أو سقالات وصحابي قالوا لنا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه قصدي سين بدر ما قشينه قصدي ما عرفت مركي ما كلا فرن ربي نكي ورقة أو قرية قريش تقرن بوها نبي مركب حويلي وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حديثكم متفق عليه وي قصاص waxay ku timi markii xaadib uu warqada qoray oo quraysh u sheegayo maartay in maxamed nabi maxamed kusoo duulaan kusoo yahay isagoo raba ilmihiisii raay quraysh inay badbaadsana meesha looga qaxiyo ama looga saaro waa tii warqadii la soo saaray waa tii nabiga loo keenay nabigu waa tuu lahaa maxaa kugu xambaaray arrinta xaadibow marka waa tuu lahaa wallaahi mana ridoobin mana maartay diintana nabigana maartay kuma caasiin ee waxa weeyaan caruurba meesha ay joogto waxaan rabay inay cid kaloo qaraabana kuma lahayn quraysh waxaan in abaal kaga helo marka kitaabku gaadho ilmahayga meesha ay ii badbaadiyaan baan rabay almuhim markuu cumar yidhi arrintii maqlay oo ku yidhi nebi allow idhaaf ninkan munaafiqana qoorta ka gooye nebigu wuxuu yidhi hadalkaasuu nebigu yidhi wamaa yudriika lacala allaha iطalaca calaa ahli badrin maxaa ku ogeysiiyey inuu ilaahay taalacday nimankii ahlu badar ahaa oo marka arrintooda iyo qalbigooda u taalacday iyo iimaankooda marka uu ku yidhi icmaluu maa shitum waxaa doontaan sameeya faqad kafartu lakum marka arrintaa yidhi cumar markaa ilmuu shubay isagoo arrintaa maaragtay isaga laftiisa badri buu ahaa cumar laftiisa ilma badri aad bay arrintaas u farxad gelisay hadalkaasuu ku qanhay aad ugu farxay oo markaa weerarku ku hayay xaadibna waa iska dhaafay markaa marka nabiga warka uu maqlay ergiisa maqlay qaar baa waxay markaa yidhahdeen dadkii meesha joogay layadkhulana xaadibu naara xaadibu la naar buu gelaya mar hadduu nabiga sirtiisa bixiyey faqaala rasuulullah sal slam كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا walxudaybiya ninkanu naar ma gelayo ninkan wuxuu goobjoog ahaa oo xaadir ahaa macrakadii beder maalintii baycatu ridwaanna xaadir buu ahaa ilaahay baa raggaas u dambi dhaafay ilaahay baa maarata janno ugu bishaariyay dadka ayaga marka ilaahay baa imaan u qiray qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacadowkum awliyaa aamanuu yaa lala khitaabaya xaadi baa laleeyahay kuwa ilaahay rumeeyow cadowga ha ka dhiganina maaragtay awliya ha ka dhiganina marka iimaan baa loo qiray yaa ayuha aladiina aamanuu baa lagula khitaabay marka saxaabi weyn weeyaan xaadi badri ah maxaa la yidhaahdaa sharaftaas leh ilaahayba maaragtay uu jannadiisa inuusan naar gelin ugu ballan qaaday waa ninkaas weeyaan gabadhii dee u dhiibay iyo garanaysaa kitaabka u dhiibay marka dambe nebigu ka daba diray zubayr iyo cali iyo raggii miqdaad ibn aswad iyo raggaa farduulada ka daba diray ayaa warqadii kasoo saareen arrintaasna waa arrin hore in badan mar maqalay oo soomaalidu iyo maarata muslimiintu ka dheragsan yihin weeye fiqiga laga faa'idsanayo qisada maarata xaadib maalintii fatxa maka waxaa weeye ana alkibaara yakhdacuun ninka badriga ee saxaabiga gif waa ka dhici karaa ilin maaha macsuum maaha saxaabadu macsuumiin maaha ambiyada macsuumiina taasuu marka fiqan ka fahmayno qofka maaratay inkastuu maaratay makaanku leeyahy islaamka mar hadduusan nebi ahayn gefka waa ka dhici karaa laakiin maxaa badbaadiyey islaamku uu horumaray iyo rasiidkii iyo kaydkii xasanaadka xagga ilaahay uu ku lahaa waxaa weeye waxay noqotay mukafira lilkhataaya dembigiisa in lagu dhaafo iyo gefkii uu maalintaa galay marka kuwaasaa u shafeecay oo khayrka ay baderku ka qaybgalay iyo ilaahay maaratay ugu dambi dhaafay ilaahay maaratay uu arrintaas kaga badbaadiyey waxaa kaloo ka mid waxaan ka faysanayno ana alqiirata cala diin diintoo loo masayro loo qiiroodo wa maxaarimihi iyo diinta maxaarimtiisa qofkii ku xadgudo in in maaragtay lala collaytamo ama loo caroodo waa arrin mashruuca lin cumar waa ka gubtay markii layidhi xaadib wuxuu qoray kitaabu quraysh ugu sheegaya in ciidankii muslimiintu soo socda cumar markaa waxaa weeye waa arrin maaragtay mashruuca oo bannaan in diinta ilaahay loo qiiroodo oo qofkii xumaynaya tallaabo laga qaado cumar nebigu ma ma canaanin markuu saa ku yidhi wuu iska dhegaysanayay markuu nebigu lahaa ii dhaaf aan qoorta ka gooyayo munaafiqan nebigu wax canaanay ninku munaafiq maaha ma dhihin waxaasoo dhan nebigu ma dhihin waa dhegaysta warkii cumar marka hadalkii hore soo sheegnay oo ahaa maxaa ku ogeysiyay ahlu badar ilaahaynu taalacday oo ku yidhi waxaa doontaan sameeya waa idin dambi dhaafe intaan buu nebigu ku jawaabay markuu khata dhacana waxaa kaloo ka faa'idaysana fiiqan qisadan ka faa'iidaysanayno iyo waxaan ka fahmayno waxaa weeye markuu khata dhaco dhaco sababtii keenta waa in la baadho leanna sababta xaadib ku xambaartay inuu warqadan qoro sababteedii waa la fahmay wuxuu ahaa isagu xumaanna kama ahayn muslimiinta loo diyaargarooba hala dagaalamana ma ahayn ee maxaa qaaday uun maaragtay jacaylka ilmihiisa meeshir u qabay inuu badbaadsado baarinta ku qaaday wax kaloo xumaana iyo wax kaloo iimaan darra midna ma saxaabiga maarata kama dhicin xaadi markaa wuxuu ahaa radia allahu canhu mabcuuthu nabiy sal ly slam ilaa almuqawqis markii nebigu uu rasaa'ilka u qoray raggii muluugta ahaa boqorradii adduunka markuu u qorayay inay kitaabo ugu yeedhay diinta inay soo galaan xaadib wuxuu ahaa raggii loo dhiibay loogu dhiibay boqorkii iskandariya meesha la yahada masarka mid xukumi jiray maquuqas la odhan jiray ninkii risaalada u qaaday buu ahaa sanadkii maaragtay lixaada hijrada la yidhahda way ahayd fa ataahu min cindihi bihadiya marka wuxuu ka soo qaaday xaadi markuu ninkaa u tegey gaalka iskandariya xukumaya masar joogay hadiyad buu nebiga uga keenay hadiyadda waxaa ka mid ahaa xaaskii markii dambe nebiga maariya qibdiya ee ibraahim dhashay ayaa dadka hadiyadda gaalka usoo siiyey ka mid ahaa xaadib saasuu ahaa abubakarna wuxuu u diray radi allahu canhu ilaa maquuqas mar kale bimisra isaguu diray fasaalaxahum sulxay la galeen muslimiintu intaa markii dambe lagu duulay sulxaasa reer maskandariya iyo reer masar lagula jiray ilaa markii dambe uu furtay saxaabigii weynaa camar ibnu caas uu xoog ku furtay dhulka masar la yidhaahdo ibnu cabdilbar markaa wuxuu soo guurinayaa oo xaadib wuxuu ka sheegay ana xaadiban xiina bacaثahu nabiy sal slam ilaa maquuqis sa'alahu can الnabiy maquuqis baa wuxuu weydiinaya gaalkaasa wuxuu weydiinaya nebiga xaalkiisa ka waran isagoo odhanaya maa baaluhu xiina akhrajuuhu wa qowmuhu lam yadac calayhim wuxuu leeyahay nebiga muxuu markii qownkiisu ay xoog maka kaga saareen iyo dalkiisii muxuu habaari waayey ilan waa nebi hadduu yahay ducadiis waa la aqbalaya muxuu habaari waayey marka xaadib wuxuu yidhi atashhadu ana ciisa rasuulullah war gaalyaho ma aaminsan tahay inuu ciisa rasuulka ilaahi ahaa famaa lahu xaysu akhadahu qowmuhu fa araaduu salbahu anlaa yakuuna dacaa calayhim ciise markii ay qoomkiisu ay rabeen inay dilaan oo ay arkayeen inay salbiyaan iyagu ilahay maba salbino ilah baa ka badbaadiye markaa muxuu isagu u habaari waayey ilaa uu ilahay samada ugu qaadayay intii ka horreeyey markay isku dayay inay dilaan oo salbiyaan qoonkiisii muxuu ciise u habaari waayey suu ilahay u halaago gaalkii marka wuxuu yidhi axsant anta xakiimun jaa min cindi xakiimin nin xikmad badan baato caqli badan nin caqli badan xaggiisana waad ka timi nebigu jeedaa ثم حمله هدايا للنبي هدية بدن بالنبي وقول ديبي وحاطب رضي الله عنه أدرك خلافة عثمان بن عفان وسوى قاري وتوفي المدينة بالمدينة وعمره 65 سنة إساقوا مدينة كوغيري سوى شان يلحن سنة رضي الله عن حاضب وفي خيرة يوم الفتح يرقي فتح أردن إلى إمارة الله كان نغضر raggii muslimiinta dhul furto oo dhan ilahay raalliha ka noqdo miisaankoodana ha weyneeyo maaragtay ilahay firdoosa ku arsaaqo hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadin وعلى آله وصحبه أجمعين وقبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag muxuu yahay ciwaanka xalqada barnaamijka islaamka iyo bulshada ee ka baxa warbaahinta islaamiga alfurqaan maalinta khamiista ah waxaan soo dhoweynayaa wariyaheena farxaan cali haye farxaan muxuu yahay mowduuca maalinta khamiista ee nagu soo aadan ee barnaamijka uu ku saabsanaan doono waad mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi barnaamijka islaamka iyo bulshada sida ay dhegaystayaashu la socdaanba waa barnaamij cusub oo ay sanadkan soo kordhisay warbaahinta islaamiga alfurqaan fadhigiisii ugu horeeyeyna wuxuu baxay khamiistii lasoo dhaafay waxaana marti ku ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame khamiista berito ah waxaa lagu wadaa in la sii daayo fadhiga labaad ee barnaamijka islaamka iyo bulshada kaasoo daaran mowduuc muhiim u ah bulshada muslimka ah laguna tilmaami karo mid ka mid ah udubdhexaadka iyo tiirarka bulshada mowduuca barnaamijka wuxuu noqon doonaa qoysdhiska islaamka muxuu yahay mafhuumka uu islaamku ku eegaya qoyska iyo guurka maxay tahay tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay inuu qaado qofka ku haminaya inuu bulshada muslimka ah kusoo biiriyo qoys sidoo kale waa maxay dawaabidda ay shareecada islaamku u dejisay doonista gabadha iyo nadarada sharciga ah waxaan ognahay in qofka guursanaya ka hor guurka loo ogol yahay in gabadha uu guursanayo iska arko sidaasi si la mid ahna gabadha ayaa iyana loo ogol yahay in ninkuu iska aragto marka xuduudda aragtidaas waxay ka mid tahay qodobada uu faaqidi doono barnaamijka islaamka iyo bulshada xalqadiisana soo aadan arrimahaas iyo kuwo kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay kaalinta bulshada kaga aadan dhallinyarada gurdoonka ah makaanada iyo darajada ay labada ehel ku leeyihiin guriga cusub ee la dhisay iyo arrimo kale ayaa insha allahu lagu lafaguri doonaa barnaamijka barnaamijka waxaa marti ku ah shaqsiyad xeeldheere ku ah mowduuca aanu dooranay ee qoysdhiska iyo si guud mafhuumka islaamka ee qoyska waxaan allah idinkii rajaynaynaa in barnaamijku uu wax ku kordhin doono wacyiga bulshada ee la xidhiira mowduucan xasaasiga ah waxaa inoo ballan ah berito oo khamiis ah saacaddu markay tahay sagaalka iyo soddonka ama saddex saac iyo bar barqanimo insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay haatanna wararka caalamka ruushka ayaa in ka badan afar boqol oo diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ku garaacay magaalooyin dhaca dalka yukrain warar rasmi ah oo ka soo baxay dowladda yukrain ayaa lagu sheegay in ruushka uu qaaday weeraro ballaaran oo isugu jira boqolaal diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn madaafiic iyo gantaalo balastig ah oo ku dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka yukrain weeraradan ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhowaad labaatan qof weerarka ugu cuslaa ayaa si gaar ah u saameeyey magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha yukrain valadimir zelenski waxaana magaaladan ka go'ay dhammaan korontadii iyo biyihii kadib markii uu gantaal ku habsaday xarumo muhiim ah ciidamada cirka ee yukrain ayaa sheegay in ruushka uu dalkaasi ku weeraray ugu yaraan afar boqol oo diyaaradood oo nooca shaahid ah kuwaasi oo asal ahaan lagu sameeyey dalka iiraan duqaymahan ayaana dhacay intii u dhexeeyey xalay fiidkii iyo waaberigii hore ee saaka waxaana sidoo kale howlgalkan qayb ka ahaa gentaal iskandar ah oo lagu soo riday jasiiradda khiram oo ruushka ka taliyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale gaaray magaalo dhacda bartamaha dalka ukraine halkaas oo ay ku dhaawacmeen siddeed qof sidoo kale magaalada khariif ee waqooyiga bari ayaa laga soo sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa saddex qof oo kale howlgalladan ayaana kusoo beegmaya xilli maraykanka uu ku baaqay inuu dib u bilaabi doono kaalmadii militari ee uu siin jiray ukraine dhanka kale dowladda maraykanka ayaa dalkeeda ka masaafurisay dad ajnebi ah dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay soo tarxiishay dad soo galuuti ah oo hab sharci darro ah ku joogay dalka maraykanka iyagoona lasoo masaafuriyey oo la geeyey dalka swatini ee ah dal ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika tirada dadka soo galootiga ah ayaa lagu sheegay shan qof waxayna ka soo jeedeen dadyowgan dalalka vietnam yemen jameika iyo dalka kuuba waaxda ammaanka ee dalka maraykanka ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay in dadkaas loo dirayo dalka koonfurta afrika ku yaala ee iswatini maadaama dalkooda ay diideen in dib loogu soo celiyo tallaabadan ay qaaday xukuumadda washington ayaa qayb ka ah olole uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump kaasi oo dhigaya in dadka soo galootiga ah ee ku sugan maraykanka laga soo musaafuriyo ugu dambayntii dad hor leh ayaa ku shahiiday marinka khaza wararka ka imaanaya xayndaabka khaza ayaa ku warramaya dad hor leh oo ku shahiiday duqaymo ay saacadihii lasoo dhaafay marinka ka geysteen diyaaradaha maamulka yuhuudda ku dhowaad labaatameeyo qof ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ku beegsadeen magaalada rafax xilli ay qaadanayeen gurmad bini'aadinimo oo lagu qaybiyey goobta duqaynta ka dhacaysay dhacdada noocan oo kale ah ayaa kusoo laablaabatay tan iyo bishii mey markii ay musaacadaadka gudaha u galeen xayndaabka go'doonsan ee khaza muuqaalo soo bandhigaya askari yuhuud ah oo xabado ku furaya dadka gurmadoonka ah ayaa qabsaday baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay wararkii caalamkana dhegeystayaal waa naga intaa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإخوة